بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii tobnaad kitaabka sullama towfiiq ilaa maxabat illaahi cala taxqiiq faslun haadaa fasilun wey wuxuu fasal u yahay meydka sida loo dhaqo quslulmeyiti meydka mayrigiis waa meyd muslim oo aan shahiidna ahayn in la mayraa laga maaray in la mayro xataa marka la mayrayo xataa hadduu biyo ku dhinto biyo ku dhacay waa la mayrayaa hadduu naftiisa dilay waa la mayraya hadduu dhicis yahay waa la mayraya meydka mayrigiisa kow wa takfiinuhu la kafnidiisa labo wa salaatu calayhi salaad dushiisa lagu tukada saddex wa dafnuhu la-aasidiisa lacaasa afar fardu kifaayatin intaa mid kastaaba waa fardu kifaaya iyou ku yahay qofkii ogaaday dhimashadiis hadduu qaraabo yahay hadduusan ahaynba qof hadduu sameeyo arrimahaasu qumo ummadda intii kale dembigii waa ka dhacay waxba looma haysto fardu kifaaya len qeyb hadday falaan kaafin marka waa kifaayo intaasaa kaafi ah idaa kaana waase markuu yahay meydkaasi musliman meyd muslima waa inuu yahay wulida la dhalay xaya musliman wulida xayan waxaa weeyaan waa inuusan shahiid ahayn nolol waa inuu ku dhasho xataa ilmuhu hadduusan nolol ku dhalan laakiin bilihii nolosha gaaray oo lix bilood gaaray sida qof weyn baa loo dhaqayaa de qofka ciddii horta nolol ku dhalatay waaba idaa kaana muslimana welida xayan marba hadduu nolol ku dhashay iyadu cid intuu doona ha jire de waa qof nolol ku dhashay hadduusanse nolol ku dhalan ilmaha yari waa bilihiisaa la fiirinaya uurka inta u yar hadduu gaaray lix bilood waa lagu tukanayaa waa la caasiyaa waa la kafnayaa waa arrimihii o dhan baa u waajibaya wawajaba waxaa u waajibaya lidimiyin kan dimiga ah dimi ay daa amaanin qof ammaan loo xiray gaal wadanka jooga wey ammaan baa la siiyey xarbi ammaan lama siin karo kuwa nala dagaalamayo balaayadaadoo waxboobayo xoogga sheeganaya gaalab muxaaribiinah waxa weeyaan iyagu hadday dhintaan afartaa midna naguma leh wuxuu yidhi dimiga waxaa u waajibayaa takfiinun kafanid wa dafnun aasid laguma tukan karo waa xaaraam waa gaal walisikdin mayitin dhicis meyda calaamaadkii noloshu kama muuqan abuurkii bini aadamnimaa ka muuqata waxaa u waajibay quslun mayri wa kafanun kafan wa dafnun aasid walaa yusallaa calayhima lagu tukan maayo labadan dimi iyo dhicis aan nolol ku dhalan bilihii uurka u yaraana aan gaarin waa ka yaryaha bilahaas wey haddii calaamad nolol lagu arko inuu isjiidjiidayo ama hindhiso ama ma garanaysaa waxyaalaha laga dareemo wax kasta waa loo sameynaya lix bilood hadduu gaaro waa kal kabiiri nololba yaysan ka daahirin dou doono meyd ha ku dhasho dou ka weyn yahana kaba sii weyn waman maato qofkii dhinta fii qitaali lkufaari gaalada dagaalkeeda qofkii ku dhinta kufaar waa hadda jamci qitaali kaafirin waaxidan xataa hal gaal hadduu la dagaalayo murtad hadduu la dagaalayo waayo sidaa hadday dhacdo bisababihi buu ku dhintay dagaalka sababkiisa kufina fii hiyaabihi waa shahiid dharkiisaa lagu kafnayaa dharkiisa ayaa lagu kafnayaa qofkan u fiirso gaal buu la dagaalaya ama gaalo badan ow fii qadci dariiqin waaye ow s- sayaalin aw qatalahu kaafirun istacaana bihi lbuqaatu qofkan muuminkaa gaalaa dishay laakiin gaalkan kuwo kaloo muslimiina soo kaxaysay muslimiin gaalo wadata ciidamo gaalaabay wata buqaadiibaa waxay soo kaxaysteen kuwo gaalaabay soo karaysteen soo qaatay ama waa cagsigeed gaalaa waxay soo kaxaysata kuwo muslimiina dowlad gaalaaba ciidamadeeda kuwo muslimiina ku jira daliya deegaan bay rabaa inay ku qabsadaan waaye arrimaha kii la doono ha dhaceene bisababihi bisababi alqitaali wey hadday doonto daabad baa tuudhay ama haraatiday qof muslimaa gafu dilay isaga laftiisa leebku gelayaa kusoo noqday daabadiisabuu ka dhacay kay doonto ha noqoto kufina fii hiyaabihi dharkiisaa lagu kafnaya dharkee dharkoo ku dhintay haddii dhar ku filan yahay dharkaasaa lagu kafnaya fain lam takfi haddaysan ku filnayn ziida calayha waa loo kordhinayaa wadufina waana la aasin lama dhaqo lagumana tukado dharkaa loo badinaya haddaan dharka u qabay ku filnay walaa yugasalu lama mayro walaa yusalla caleyhi lagumana tukado dhiiggiisa inuu ka muuqdaa la rabaa calaamad buu wataa qofkan calaamaddii laga tiri maayo waaqalu lqusli qubays waxaa ugu yar isaalatu najaasati najaasada suulinteeda najaasada cayniyata waa in la suuliyo xugmiye hadday tahayna dee biyo xoog loogu shubaa ku filan wa tacmiimu jamiici basharihi jirkiisa dhammaantii in lagu camimo iyo wa shacarihi timaha dhammaan wain kafufa haba batee maratan hal kol hal mar in lagu camimo bilmaai lmudahiri biyo wax dahiraya waa in lagu camimo biyo wax dahiraya bilmaa almudahir biyo wax dahiraya waa in lagu camimo hal maroo meydka la dhaqo biyo cam- camimaya lagu subo baa ku filan waay waxaa ugu fiican laakiin meesha meydka lagu dhaqayo sariirta wixii la mida in la saaro dhagaxuu saaranya ku leeyihin meeshaa la saaraya looxa la saaro saan haddii dhulka la dhigo biyaha dadka kusoo finfiniinaya meel ka hore hala saaro maraq khafiifa ha loo gesho jeega jeega ha loo jiifi labada lugood qiblada ha loo jeediyo qofka wax dhaqaya gacantiisa bidix karin ha ku duubto hadda galofis baa soo baxay meydka biyaha ha lagu shubo biyo saafiyo marka hore min madaxa ilaa risma gaadhada ha lagu shubo gacanta bidixdaa qofka ha ku marmariyo jirkao dhan saa ha- ha ugu marmarso saddex qofka meydka dhaqaya meydka waa soo tiirinaya si tartiiba naxariisa labadiisa low buu kaga qabanayaa meydka gadaashiisa dhabarka buu labada low saas kan wax dhaqaya labadiisa low meydkaasaa loogu soo tiirinaya qofka wax dhaqaya gacantiisa midig garabka midig baa lagu qaban suulkeedana halkaas nuqura baa la dhahaa nuqura taqfaa jeegada meesha daloosho macnaha godan labada mergi dhexdooda uu suulkan saa u saaraya gacantiinta kalena halkaanu ku hayaa waaye intaa markay dhacdo ayuu wuxuu samaynayaa gacanta bidixbow ku masaxaya caloosh xoog saa u marinaya tartiib hadday ku jireen say usoo baxaan intaan weli la dhaqin saxara iyo wixii ku jira bukuur buu aada u isticmaalaya inta meydka la dhaqayo caraf raaixo aan fiicnayn hadday soo baxdo si ay u xijaabto urkaan udgoon baa qaranaya ilaa dadka hadda waxay leeyihin qof baa dhinta ma dhaqin dhaqaana qof la raadso ma ogta qofa la raadiyadii waatan intuu qofku samayn lahaa intaa unbu qofkii kasoo samayn kara baa dhaqaya waa in sahlan waaya qofka wax dhaqaya waa la uu sijeynaya meydka hor iyo gadaalba iyo wixii u dhow qofka meydka dhaqaya wasakdu ka zuulinaya xidiyaha waxa ku hoos jira sanka haddii wax kaga jiraan dhagaha hadday kaga jiraan afka hadday ka saaran yihiin indhaha hadduu wax ku leeyahay waa laga suulinaya qofka wax dhaqaya meydka waa u weesaysan waa u weesaynayaa weese kaamil ah maca adkaartii weesada la akrin jiray kana wax dhaqaya ha akriyo inta kan loo weesaynayo ha u cadayo laakiin maraa loogu cadayaya qorigana waa dilayaa mara jilicsan caday iska burush burushana waa jiraa hadda waa u luqluqayaa marka u luqluqayo waa in qofka lasoo qalloociyo haddii xagga jego jego loo jifiyo biyaha ku cararaya biyaha inay ku cararaanna waa dhibaato waxaa la rabaa inuu ku baraarugo weesadaa u weesaynayo niyadeeda ha- ha u niyeyso waaya weesadaas waa sunni niyadeeduna waa waajib qubaysku waa waajib niyadiisana waa garanaysa wuxuu qofku isticmaalayaa gob sidri ama qasli bay hadda u baxsheen iyo saabuun iyo shaambo iyo wuxuu doono waaye madaxa ha dhaqo gacanta midig ha dhaqo ilaa faraha madaxooda ilaa garabka dhanka midig markaa ha dhaqo waaye ilaa lugaha farahooda uu ka gaarayo dhanka bidix ha dhaqo waaye ka bacdi dhanka intou lowga ku tiirsho gadaal waxa weeye dhabarkiisana ha dhaqo sidaasoo ku wadaya waa sidii meydka loo dhaqi lahaa wey wuxuu kaloo sameynayaa markaa u dambeysa biyo xoogaa kaafuura lagu daray ha mariyo intaasuu kaga baxa waaqalulkafani kafan waxaa inta ugu yaray saatiru jamiici lbadani jirka dhammaantii kana suraya weeye jirkoo dhan kana suraya ayaa kafan ugu yar waaye wa halaathu lafaa'ifa saddex maro oo fidsan go oo fidsan liman qofkii taraka ka tegey tarikatan taraka tarikatan taraka tarikatan qofkii tarika ka tegey tariku xoolo buu ka tegey zaa'idatan ka badan calaa deyni deynta lagu leeyahay walam yuusi mana dardaarmin bitarkihaa maryaha dheeraadka in laga tago qofka saddex maraha lagu kafno hadduu xoolo ka dhintay xoolahana deyntiisa ay ka badan yihiin lagu lahaa isaga isaguna markuu dhimanayo usan dardaarimin ousan dhihin mara labaad iyo mara saddexaad layguma dari karo hadduusan dhihin ha loogu daro hadda ilaa kafanta meydka xaqiisa markii loo fiirsho waa mara asurays xaqullaahi markii loo fiirshana waa cawrada asurideeda waaya walam yuusi bitarkiha haddou dhaho hal mara keliya ha laygu kafno wasiyadii dardaarankiisa baa la raacaya halka maraa lagu kafnayo kafanta waxaa loo qeybshaa xaqullah xaqun lilmeyt xaqu lguramaa xaqu lwaraha afartii buu kaga hadlayaa sharxan yar waaqalu salaati salli waxaa salaad waxaa waayahay tana muxuu yidhi salaad wey salaad midda u yari calayhi lagu tukado an yanwiya salaata salaad waa inuu niyeysto calayhi meydka dushiis meydka inuu ku tukanayo uu niyeysanaya horta qofka marka kafanta las- la kafnayo waa marada waa laguu soo sheego laakiin xoogaa cudbi ah cudbi suuf oo xanuud la mariyey in labada cawro la saaro oo laiskula xiraa fiican kow marada u qurux badan shanta go eh, saddexda go baa la f- fidinaya meydkaa la dul saaraya xanuud baa lagu sayrinaya marada labaad marada saddexaad saddexdii maro waa la isgudageliyey meelaha qofka daldaloola sanka labada dhagood afka waxaasoo dhan cudbi caraf la mariyaa la- lagu awdaya la saaraya xataa labada calaacalooda qofka labada low gudahooda faraha madaxyadooda waxaasoo dhan cudbigaas hadda ma- baa la saaraa waaye dadka cilmiga laa garanaya macalinkeenna markuu dhimanaya nin sheikha dhaqay meel kasta cudbigaas soo wasaar bahalkaas la mariyey waaye farihii lawiyihii sankii magaranaysaa dhegihii afkii meelihii wax ka soo baxayeen qofka sabiileynkii meel kasta waa meeshuusan gelayna waa lagula xiraya waa la waa lagula xirayaa waaye saasaa loo maamulaya gacanta midig waxaa la dul saarayaa bidixda marada dacalkeeda marada u horeysa saddex gooso iskuma dhex jiraan dacalkeeda koowaad xagga bidixdaasaa loo dhahaya darabka kalena xagga midigtaasaa loo dhahaya waa maradiis la iskugu laabay labadii dhinac waaye marada labaad iyo marada saddexaad sidoo kalea la sameynaya qofkii dumarka ahaa kafantii marada hoosguntiga ah baa loogu horumarinaya xudunta iyo lowyaha inta udhexaysa qaranaysa diric baa loo gelinaya kabacdi jirkoo dhan camimaya khimaar baa misna loo gelinaya misna laba goo cadcad baa loogu daraya salaad waxaa ugu muhiimsan ugu yar an yanwiya salaata calayhi inuu niyeyso inuu meydka ku tukanayo iyo walfarda farad wa yucayana wa an yucayana waa inuu cayino waayahay waa laga maarmaan calaa hada almeyt inuu yidhahda ku tukanaya alaa calaa man sallaa calayhi limaamu qofku imaam ku tukanaya ana ku tukanaa waaye calaa man xadara min amwaati lmuslimiin dadkan badan oo muslimiinta joogaan ku tukanaya wayaquula waan yaquula waa inuu yidhaahdo allahu akbar niyaduna waa in allah akbar keliya waxma tarayso haddaysan niyo wadan qalbiga niyadda ha ku qabsado walxaal wa qaa'imun uu taagan yahay in qadara hadduu karo isagoo janaasada u taagay uma yaqra'u wuxuu akhriyaa uma yaqra'a an yaqra'a waa inuu akhriyo alfaatixata faatixada allahu akbarta hore dabadeeday ku fiicanta allah akbarada kale dabadood hadduu faatixada geeyo xataa waa wasaxaysaa waay walhal waqaa'imun in qadara uma yaqra'u alfa- an yaqra'a uma yaqra'a an yaqra'a waa inuu akhriyo alfaatixata faatixada weliba takbiirta hore dabadeeda faatixadu ku fiicanta takbiiraha kale dabadooda waa la geyn karaa uma yaqra'u alfaatixata uma yaquula an yaquula waa inuu yidhaahdo allahu akbar faatixadu akhri waa niyeysay faatixadu akhri waa niyeysay allahu akbar buu yidhi faatixadu akhri allahu akbar buu yidhi uma yaquulu allahu akbar faatixadu ma akhri marka wuxuu dhahayaa allaahumma salli calaa muxammad waa inta u yar aalka inuu ku daro fiican muuminiinta inuu ku daro fiican ibraahimiyada ugu fadli badan saligu waa khasab takbiirta labaad dabadeed ha dhaco uma yaquul an yaquuna inuu yidhaahdo weeye markuu saligii la yimid allaahu akbar allaahuma kfir lahu warxamhu ilaahyow meydkan u dhaaf ilaahyow meydkan u naxariiso saan buu dhahaya ducooyinka kalena waa ku dari karaa ayib ilmo yar hadduu yahay labada dhashay muslim yihiin allahuma ijcalhu faradan liabaweyhi wasalafan wadukran wacidatan wاctibaaran washafiican wahaqil bihi mawaasiinahuma waafriq الsabra calىa quluubihima walaa taftinhumaa bacdahu walaa taxrimhumaa ajrah waay uma yaquula waa inuu yidhaahdo allahu akbar assalaamu calaykum afartii takbiirood waa kuwaas assalaamu calaykum allahu akbartaan dambe assalaamu calaykum intaan la dhihin wax ku waajibay maleh waxaa sunnaa inuu iska dhaho rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanata wafi laakhirati xasanat waqinaa cadaab الnaar rabana laa tusil quluubana bacd id hadaytna whab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahab aladiina yaxmiluuna carsha man xawlah yusabixuuna bxamdi rabbih yuuminuuna bih ystakfiruuna aladiina aamanuu rabbana wasicta kula shay raxmata wacilma faqfir liladiina taabuu waاtabacuu sabiilaka waaqihim cadaab اljaxiim rabbanaa waadkilhum janaata cadnin alatii wacadtahum wman salaxa min aabaa'ihim waaswaajihim waduriyaatihim inaka anta alcaziiz اlxakiim waqihim sayi'aat wman taqi sayi'aati ywmaidin faqad raximtah wadalika huwa alfawz alcadiim uma yusalimu maratayn assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum raxmat ullah bes culimo badan baa waxay dhaheen war barakaatu meesha lagu daro ha ku daro wabarakaatu wallaahu so waxbaa haray allaahu akbar assalaamu calaykum waay walaa budda waxaa laga maarmaana fiihaa salaada dhexdeeda min shuruudi salaati salaada shuruudeedi iyo wa tarki lmubdilaati mubdilaadka ka tegiddeed waxaa laga maarmaana shuruudu salaat waaye gacnaha inuu kor u qaado dee takbiiraha marka la maraya waa fiicanta wajahtu wajihiya ducaa iftitaax la akhrimayo suurad lagu darmayo faatixada deg deg baa la rabaa waa aqalulkafani kafan inta u yari waa aqalu dafni maya aas inta u yar xufratun god weeyo tagtumu qarinaysa raa'ixatahu meydka urtiisa oo wataxrusuhu ka ilaalinaysa oo ka difaacaysa min asibaaci dugaaga waxa weeyaan aasidii baa soo hadhay qabrigu ama waa dhex jeex ama waa iil hadduu iil yahay meydka wax ku filan dhinaca qiblada xiga ha loo qodo intii hore qabriga la dheereeyey baa misna dhankaas looga qodayaa iilkaana fiican haddii dhulku dhul adag yahay sida madiinat lmunawar oo kale xufratun taktumu raaixatuhu raa'ixatahu wataxrusuhu kana xafidaysa min asibaaci jamcu sabc kuwa micida loo dagaalama ugu daran waxaa la rabaa meydka inaan bahalla soo bixin ayaa loo baahan yahay urkiisana waa inay qarinayso ayib xagga qabriga madaxa xigi lahayd baa meydka waxa weeye wuxuu yidhi xagga lugaha laga soo gelinaya xagga madaxa saa loogu wadaya dhinac midig baa loo jifinaya qibladaa la qaabilanaya laabtiisa qofka iilka dhigaya waa inuu dhaho bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bismi illaahi wa calaa millati rasuulillahi sal alla slam kafanta xargihii lagu xirxiraa markaa laga furaya dhabanka midig baa inta la faydo dhulka loo saaraya ci- meel boora waayajibu waxaa waajiba tawjiihuhu meydka u jihayntiisa ila alqiblati qiblada in loo jiheeyana waa waajib si qof tukanayo kale waaye qofka muuminkaa weliba wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab midka hadka midka dhulku markuu jilicsan yahay waxaa weeyaan waxaa laga dhigayaa dhexjeex qabriga dhexdiisaa la qodaya sida w- sida ka nahri webiga webigu soo dee laba daan iyo meel dhexa maaha sidii webi oo kalea loo qodaya dhexdaasaa la dhigaya meydka isagaana fiican markii dhulku jilicsan yahay ka makata sida maka oo kale markii dhulku adag yahayna kalmadiinati lmunawarati iil ha la sameeyo intaasoo ku daro allahu subxaanaه wa tacaala